أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani raxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duurnimo madaxweynaha dowladda eritariya ayaa ku eedeeyey ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida etoobiya in uu abaabulayo dagaal ka dhanaha dalka eritariya xog dheeraad ah ayaa laga helayaa markab hub u siday kooxda ridada soomaaliya oo uu gacanta ku dhigay maamul goboleedka gaala raaca ah ee puntland xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda ayaa ku eedeeyey kooxda ridada soomaaliya in ay doonayso inay boobto suuqa xaafadda siinaay ee magaalada muqdisho qarax lala beegsaday askarta kufaarta xabashida etoobiya ayaa ka dhacay magaalada baydhaba ee wilaayada bay haweenka ku dhaqan degmada ceelcadde ee wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa hadiyado xoola nool oo geela ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi maamulka islaamiga ah ee degmada labaatan jirow ee wilaayada islaamiga bay ayaa dowla diini ah u soo gebagabeeyey mucalimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee degmadaasi bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada waajid ee wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa goob fagaalaha ku daawaday aflaam jihaadi ah dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo iminkana isagii oo dhammaystiran madaxweynaha dowladda eritariya ayaa ku eedeeyey ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida etoobiya in uu abaabulayo dagaal ka dhan ah dalka eritariya sida warbixinta warkan uu inoogu hayo walaalkeen cali aadan cabdulaahi cali yare dowladaha etoobiya iyo eritariya oo muddooyinkan dambe si weyn isugu hub uruursanayay ayaa markii ugu horreysay waxaa ka hadlay madaxweynaha eritariya asiyaasa fawarki isagoo eedeyn culus u jeediyey xukuumadda adis ababa ee garwadeenka uu ka yahay abiy axmed afawarki oo kulan la yeeshay saxaafadda maxalliga ee eritariya ayaa sheegay in maamulka abiy axmed uu ku howlan yahay horinta dagaal ka dhan ah eritariya xilli dhibaatooyin xoogani ay kaga furan yihiin gudaha etoobiya madaxweynaha eritariya ayaa sidoo kale shaaciyey in maamulka adis ababa uu qirtay in dowlado ay ka mid yihiin faransiiska maraykanka iyo imaaraadka carabtu ay ku barbartaagan yihiin horinta dagaalkan la rabo in lagu soo qaado eritariya sida lagu baahiyey mareegta wasaaradda warfaafinta eritariya waxaa kale oo siyaasa fawarki ka sanqariyey in saanad militari oo ay ka mid yihiin diyaaradaha dagaalka ee aan duuliyaha lahayn gantaalada ridada dheer iyo weliba taangiyo ay soo iibsatay dowladda etoobiya iyadoo ku goodiday ayuu yidhi mawjado weeraro ah oo ay ku qaadi doonto eritariya tillaabooyinkan ay etoobiya qaaday ayuu madaxweynaha eritariya ku tilmaamay kuwo lagu madadaalinayo dadka aan aqoon taariikhda waxaana uu ka dhawaajiyey in eritariya ay si fiican u taqaano sida laysaga difaaco cadowgeeda etoobiya si buuxdana ugu diyaargaroobeen afawarki wuxuu sidoo kale ka hadlay damaca badeed ee etoobiya isagoo sheegay in qorshaha ay etoobiya ku doonayso inay kula wareegto dekado iyo saldhigyo ciidan oo ku yaala somalilan uu yahay riyo been ah oo isdaawodsiisay isagoo carabka ku adkeeyey in damacaasi guracan ay gadaal ka riixayso dowladda imaaraadka carabta oo doonaysa ayuu yidhi inay gacanta ku dhigto dekadaha gobolka oo dhan eedeyntan culus ee uu jiidiyey madaxweynaha eritariya ayaa jawaab u ah eedeymo ka dhan ah eritariya oo ka soo yeray dhinaca etoobiya waxaana eedeyntan afawarkii ku soo aadaysa xilli labada dal ay qarka u saaran yihiin dagaal qaraar oo ka dhex qarxa waana markii ugu horreysay oo eedeyntu ay u gudubto heer madaxtooyo mahadsanid cali yare xog dheeraad ah ayaa laga helayaa markab hub u siday kooxda ridada soomaaliya oo uu gacanta ku dhigay maamul goboleedka gaala raaca ah ee puntland sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen cabdiraxiim sheekh cali tafaasiil dheeraad ayaa ka soo baxaysa markab sidii hub xooggan maalinkii jimcaha ay gacanta ay ku dhigeen ciidanka maamulka riddada puntland kaas oo la sheegay in uu waday hub ay leedahay kooxda riddada oo laga keenay dalka turkiga inkasta oo ay kooxda gurguurta iyo dowladda turkiga aysan ka hadlin khafaalashada markabkaasi haddana afhayeen u hadlay madaxtooyada maamulka siciidani ayaa sheegay in ay gacanta ay ku hayaan ayna baarayaan markabka sea wall oo ay gelbinayeen ciidamada badda ee maamulka puntland b m b f wuxuu galabta ku soo xirtay dekedda magaalada boosaaso waxaana socda baaritaanka markabka iyo hubka uu sido ayuu yidhi afhayeenka madaxtooyada maamulka riddada puntland dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka riddada ee somalilan oo isagana ka hadlay markabkan la qabtay ayaa sheegay in ay qalad ahayd in gaalada caalamka ay xayraadda hubka ay ka qaadaan kooxda riddada soomaaliya isaga oo ugu baaqay waxaa loogu yeero qaramada midoobey in ay mar kale dib ugu celiso go'aanka qaramada midoobey ka qaadatay xayiraadda hubka waddanka fashilmay ee Soomaaliya wuxuu horseeday awaaqib baaxad leh oo sababay kalsooni darro beesha caalamku waa in ay si degdeg ah dib u eegis ku sameeyaan tallaabadan iyagoo tixgelinaya khataraha sii kordhaya ee ku wajahan geeska Afrika ayuu yidhi cabdiraxmaan daahir aadan wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka cabdiraxmaan ciro mahadsanid cabdiraxiim xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda ayaa ku weydiiyey kooxda riddada soomaaliya in ay doonayso inay boobto suuqa xaafadda siinaay ee magaalada muqdisho walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya xildhibaan yaasiin fari oo ka tirsan baarlamaanka riddada ayaa sheegay in kooxda riddada ee xasuun gurguurta ay doonayaan inay boobaan oo dhacaan dhulka suuqa xaafadda siinaay ee degmada wardhiigle ee magaalada muqdisho halkaasoo ay ku ganacsadaan dad shacab ah murtadkan ayaa sheegay in shacabka ku ganacsado suuqaasi lagu amray inay ka guuraan suuqa haddii ay ka dhaga adeegaanna xoog looga rari doono xildhibaankan ka tirsan baarlamaanka riddada ayaa uga digay kooxda riddada ee xasan gurguurte inay awood u adeegsadaan shacabka ku ganacsado suuqa xaafadda siinaay ee degmada wardhiigley suuqa siinaay ciddi xal ku rabtana bannaanka ha timaado ciddii xoog ku rabtana bannaanka ha timaado hadda haddii dowladdu ay go'aansato ay annagaa joogna siinaay annagaana ciidan u ah annagaana shacab u ah waxaa leesbaranaa markay dhabtu timaado laakiin haddii laga shaqeeyo isma hurayno waanu wila dilaa waana nagala qaqabanaa maahana nagala xallimayo laakiin nimaa iyo diyaarad la yimiday oo sawir ka qaaday oo nashqad saartay oo warqad loo jaray ciidan iyo lagu soo daraa siinay loo fulinaa qof laga yeelayaa ma jirto waxaa noo yaalla waxaa waayo in maanta wixii ka dambeeyo suuqa siinaay inaan haddee lu keedmaayo qodbasiro iyo luuq iyo in laga soo baxo ciddii xal ku rabtana bannaanka ha timaado ciddii xoog ku rabtana bannaanka ha timaado muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa warbaahinta ka soo muuqanayay ganacsatada suuqaana kuwaasoo sheegay in dhulkooda ay boobayso kooxda riddada ee xasan gurguurte ganacsatadan ayaa horey u sheegay inay difaacan doonaan haddii kooxda riddada isku soo daydo inay xoog ku qaadato dhulka suuqaasi mahadsanid marwan qarax lala beegsaday ciidamada kufaarta xabashida itoobiya ayaa ka dhacay magaalada baydhaba ee wilaayada bay ciidamada mujaahidiinta ayaa saaka qarax la beegsaday ciidamada kufaarta xabashida itoobiya ee ilaalada ka haya garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhaba inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaasi ku bakhtisay saddex askari oo itoobiyaan ah halka ay ku dhaawacmeen laba askari oo kale maalmo ka hor ay ahayd markii sidoo kale garoonka diyaaradaha ee baydhaba qarax lagula beegsaday ciidamada kufaarta xabashida itoobiya waxaana qaraxaasi ku bakhtiyey hal askari oo itoobiyaan ah halka saddex kale oo itoobiyaanana ay ku dhaawacmeen haweenka ku dhaqan degmada ceelcadde ee wilaayada islaamiga gedo ayaa hadiyado xoolo nool oo geela ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi walaalkeen casaam carafaad ayaa warbixinta warkan inoo sii hambaqaadaya munaasabadan oo ka dhacday degmada ceelcadde ee wilaayada islaamiga gedo ayay haweenka muslimaadka ee ku dhaqan degmadaasi ku wareejiyeen toban iyo laba neef oo geel ah iyo hadiyado kala duwan ee ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee dagaalka ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay sheekh maxamed bashaar oo ka mid ah culimmada islaamka isagoona halkaasi ka jeediyey kelimad tawciye ah ee munaasabada gabdhaha muslimaadka ee ceelcadde degan ay isugu yeereen maamulkii degmada iyo kuwii gobolka deeqda ay la garab taagan yihiin jihaadka ee ka kooban noocyada badan geela iyo caagta iyo dharka iyo maartay maxaan ku rahaa waxaa kaloo ka dheeraadka ah waa waxaa ilaahay subxaanahu watacaala gabdhaha muslimaadka meel kastoo ay joogaan wakhti kasta oo ay ku sugan yihiin ay maartay maxaan ku rahdaa la garab taagnaayeen dadka jihaada ee furimaha iyo maartay maxaan ku rahaa ribaadka ku jira waana wax soo jiray oo ahamiyadda ay leedahay arrinta iyada ah oo gabdhaha muslimaadka ah waa waxaan mar walba maartay la hilmaamin ee taariikhda iyo kutubta xadiidka iyo qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala intaba ku qoran naqiibka beesha reer garaad naqiib maxamuud maxamed cabdiqaadir iyo nabadoonka beesha reer yuusuf nabadoon cali macalil aadan oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa kaga madceliyay haweenka ku dhaqan degmada ceelcadde kaalintae kaga jiraan jihaadka ka socda bariga afrika iyagoona ka gudoomiyey gabdhaha hadiyadda geela iyo agabyada kale waxayna sidoo kale hadiyadaasi ku wareejiyeen waaliga hulaayada islaamiga gado sheekh luqbaan abu anas gabdhihii maanta ito hadiyadaasna guddoonsiiyey anna waan ka guddoomay anoo ayaga ka mid ah odayaashii degmada ceelcaddo khaasatan beesha reegrada odaygeedii hadiyadaas waan idinka guddoomay ilaahay subxaanahu watacaalaana ha idinka ajirsiiyo anigana waxaan ku wareejin doonaa amiirkeenna asheekh luqmaan ayaan ku wareejin doonaa gabdhaha muslimaadka reer ceelcadde nagu wareejiyey geelaas laba-iyo tobanka neef ah nagu wareejiyey annagoo ku hadlayno afka noqobada walaayada gobolka gedo geelaas waan ka guddoonnay waxaan ku wareejinaynaa waaligeenna walaayada islaamiga gobolka gedo ayaan asagana ku wareejinaynaa jihaadka ayaad ka qayb qaadateen horena waad ugu qayb qaadan jirteen sidoo kale waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid a haweenka ku dhaqan degmada ceelcadde iyagoona faahfaahin ka bixiyey hadiyadda ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka ku jira annagoo ah gabdhaha muslimaadka ee ku nool degmada ceelcadde gobolka gedo waxaan maanta halkan kusoo bandhignay xoolo aan u bixinayno infaaq fii sabiililaahi infaaqaasoo ka kooban marka geel labiyo tobana waa bixinay caaga galaysan baan bixinay waxaan keenay go-yaashii ay dhaxanta wiilashu ka hogan lahaayeen waxaan keenay xargahii gaalada lagu xirxiri lahaa iyo agabyo kale oonan halkan kasoo koobi karin gaaladana waan carag gelinaynaa walaalaheenna waxaa ogaadaan inay walaalo ka dambeeyo oo taageeraya ay leeyihiin xasan murtad haddii miino lagu qarxiyey musbaax loo daaray diinteenna qaaliga ah malatariga duubar iyo mawlihi shabaab baan ku mahadinnaa waxaa weeyaan haweennada gaalada waddankooda kama hurdaan kama habsaamaana dayaxay ku howlgalaan maxaan ku hilmaannay diinteenna horumarkeed waxaa weeye wiilasha duurka jira dadaal yar baa u haray dalka intay soo afjari oo dowlad dhisayaan dulqaadka inaanna ka tegin baan ka digahayaa oo walaalahanaga aan garab istaagnaan ka digahayaa waxaa weeye diintu dheeldheel kuma imaanin waxay ku imaadari laba seefood oo la isu qaatay oo gacanta laiskula tegay balse maanta adigoo qori aakaa haysto oo soddon mayl wax ka ridahayo inaan gaal aan ka cararno ma dhici doonto ugu dambayntii waxaa madasha munaasabadda ka hadlay waaliga walaayadda islaamiga ee gedo sheekh luqmaan abu anas isagoona u mahadceliyey gabdhaha keenay hadiyadda waxauna sidoo kale waaliga ballanqaaday inuu hadiyadaasi gaarsiin doono furimaha hore ee dagaalka waxaan u ducaynaynaa gabdhaha muslimiinta naga farxiyey ee maanta diyaariyey waxaanoo agab ah ee kala duwan waxaan insha allahu tacaala annagana maadaama aad ku wareejiseen noqobadiini waxaan annagana la wareegaynaa hantidaas waxaa weeyaan maal iyo noolnool isugu jirto iyo mood intaba waxaanu idinkala wareegaynaa annagana ka mas-uuliyad ahaan waxaanu gaarsiin doonaa gacantii aad ugu taragasheen insha allahu tacaala waxaan gaarsiin doonaa furmaha xaq iyo baadilka ay kuloolamayaan ee xambad ka socota insha allahu tacaala ma gey doonno meel waxaa weeyaan qolo nasiina ku jirto ay joogto ma sii doono insha allahu tacaala waxaan gey doonaa meesha baaruudda iyo ragga halganka uu ka jiro baan gey doonaa insha allahu tacaala saad adinku ugu taragasheenaana u gey doonaa haweenka ku dhaqan wiilaayaadka islaamiga ayaa si joogta hadiyado kala duwan u gaarsiiya ciidamada mujaahidiinta ribaadka kaga jira furimaha hore ee wiilaayaadka mahadsanid casam maamulka islaamiga degmada labaatan jirow ee wilaayada islaamiga bay ayaa dowla diini ah usoo gebagabeeyey mucalimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee degmadaasi walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixinta warkan inoo eegaya waxay ahayd dowlad socotay muddo kow iyo toban maalin oo maktabka dacwada maamulka islaamigaah ee degmada labaatan jiro uu soo qabanqaabiyey waxay lahayd cinwaan gaara oo ahaa dowladda zayd binu thaabit waxaana ka faa'iidaystay dhammaan mucalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee degmadaasi kadib markii ay soo idlaatay waxaa la qabtay munaasabad lagu maamuusayey gebagabada dowladan taas oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan iyo marti sharaf bogaadiyey dowladda iyo duruustii ay macallimiintu qaateen ugu horeyna macallimiinta ayaa soo bandhigay waxyaabihii ay ku qaadanayeen dowladda iyo sida ay uga faa'iidaysteen dowladda maqaasha miyaanka bilow adowratu zayd umuthaabit litadwiiri almucalimiina fi lmadaaris yahay maqaasha dowladda anka muhiimsan haytay alqiraa'atu walkitaab iyo dowladda ka saabsanaytay iyo oo qiibo shanasada qiibo tahaayan qiibta koobada waan anka muhiimsan haytay alqiraa'atu walkitaab iyo alkabardaay qiibta farbarka iyo qiibta akhriisanta qiibta labaad may ka saabsanaydayeen waraaqooyin oo lahaa daabacay ooyan ku warhamaaw ta'diibaadka iyo أساسيات العقاب الممنوع في الشرع ورماسه iyo الآداب العشرة ورماسه ما يكلك ورماسي التعامل في المجتمع si nintacamul fadi maalinka nintacamul fadi mujtamacaga oo saknawlili iyo atacaamulu bayna alulaabi iyo almucalimi ina ku waramaasi taas taas hayti may kala ku waramaatay warqadaas oo muhiimadii lahayn oo ka saabsan ay kayfiyatu iktisaabi quluubi talabati talabada ardayda quluubtii oo qaabkii nin kasbada lahay maalinkan kasbada lahay ku waramaasi taas yan taas qaybta saddex milyan gudub milyan may kala jaray oo dowladda kuma tahay dhex socday projector ama muuqaalooyin oo hamiin la fiirsaaw oo yoona fawaaid badan lahu guuri sidaa iya kuma tahay marka fawaaiddaas haddii wax laku taabado faa-idooyin badan hayan may kuma tahayey shuruudu ta'diib ta'diibta ama irinyo agaabta limarsiya macalimiinta agaabayaan shuruudo andegsan oo culamada andegiyeen iyo noocgaasa kuwaramaas iyo tumo oo kale ka sheegay sadiidaas qodobod qodobod yaa ka saabsan ayti dowlada dowladana ilaahay maxadisayd nin dhammaati الآداب العشرة آداب أوتومكايا آداب دكوات ما يبره إذا لقيت مسلما فسلم عليه قف مسلم هدي هذا كلهم سلام سلام تنا والكس السلام عليكم هاي تنلمت هدي هذا فل فدو جرو أنت هذا قاله جرودة فسلم عليه جرودة هدي هذا قاله فداس السلام لك تنسدهت هدي هذا الأمس سم الله في ابتداء أكلك وشربك هدي هذا الآن تفداس ما مغاس إلهي والآموك والدموك به تنفرت كهذا هذا ويناكسن وميب حديث نبو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت تنشنات هذه هذا ساتة ميلاد يف ذاس ويسق أضي سدي أو يسيد الصلاة قاضى سوكر تنليهات هذه هندي سوت فحمد الله إلهي ما هذه هذه هندي سوت إلهي ما هذه تنتظبات رد التثاؤم بيدك وامسك بيد بيدك على فيك ميبا نغاسي هماسك قلنته أفكسر وامسك قوي بيدك على فيك قلنتان أفكسر
intaasi kadib waxaa madasha xafladda ka hadlay suldaan maxamed macali xuseen suldaanka guud ee beesha hariin isagoo si adaa uga hadlay dowrka macalimiinta oo ku aadan jiilka ay gacanta ku hayaan wuxuuna siiyey talooyin muhiim ah iyo dardaaran aad u qiimo badan muslimiinta mas-uuliyad aan haytaan mas-uuliyadiisan haytaan ama etahaa ini oonaytay marka mebo awlaadan iyo ubadkan olisiin ka aamini inaysan daacad haatan ilaahi subxaana watacaala marka aan ka ajar xisaabsatan runtii waxyaabaha la sansiyaw oonaytay marka walbaan haayna weliba la siinka silacyaw hosadii la fadaay lankasta mana unguud hoo lanka unog maalin kastaba konton unog okay haay kontonkaba belle owal iyo lahantuura runtii xaqiiqatan waxyaabaha la siin tuura waxyaabaha wal siin qobodow ma eh waxyaabaha wal siin qobodow marka ma tahaan may waa baritaankaas oonaytay diinka islaamka isin ulaadasay baraasaan wal siin qobodaya marka intaas marka la xisaabtama marka inay sabar muujidan min isdardaaramaane ammaanadii inta lasiin dhiibida marka ikhwaa inta gudutaan tagnabi ilahi muhamed salawatu llahi wasalaamu calayhi leeway kullakum hiin raacin hiin wa kullakum mas-uulun can raaciyati wal waxyaabaha geeka dadbaraha ay taan walo inta beesalka doorsadome marka inay dadaalan yaalkii markan lasiinka imaanaysidii marka may imaanadii gudutaan imaanadan waa marka may wadadaali su-aala doon mas-uuliddu waa imaano nabi ilahi muhamed ma yidhahay wa inaha amaana fa inaha khizin wanadaama ilaa man akhadaa hiin bixaqiha meha haddii mas-uulid iyo walba la shisheego markaan malaag iyo aniga waalaleebahan tiirownagatan dhibaatada dhate ugu dambeynna qaar ka mid ah macalimiinta degmada labaatan jirow ee qaatay dowladan zayd binu thaabit ayaa ka warbixiyey waxay uga dhigneed dowladan iyo soo dhoweyntooda duruustii kala duwaneed iyo tawjiihaadkii idaariga ahaa كلي ما يبنتنه جب جوابتي دور أني قبل مكتب الدعوة في محافظة لبتنجرو أني سؤالي مدت بيكو برأ الحمد لله إلهي كما هذيان دروس بدن كقاضن أو مهم أه ولي أون كقاضن هتجي كلام كوب كرن دولدو تنين كهاي ما بس أتى مدة أتميكو برأ وأنا الله أكتر هذا من أشرق هذا من أنكيرا هذا شنبرو اللي بدو كلق هذا أتمي لكو برا نوبري ما يبل هذا دولدو دولدو ما شاء الله وأولا كل معلن كست أو دسها كل دوري فايل هو ولن تراسو arday kasta dursurogoon durusanka maarmaanu may lahaa aragtay kulley shal macluumaad may in sheegay intii dowladu akol ay ka faa'iidaysadaan magaalada labaatan jarow degmada yaa kasoo wagno dowladda meelaha ninka gebagabaabtii macalimiinta lanqobdii walyaalaha badan ka faa'iidni walshaan biloodii bilood todob bilood ka barada jaray tumikow maalmood ilaahinin suurtugeli falilaahi alxamdu wanicma balana algaraati walkitaab laka baradaay unaynanti dhaqangelino dadkaanin dadaalay dadaalkasana gelina jazaaullahu khayra jazaadana dowladan ayaa ku biiraysa silsilad dowlaad diini ah oo maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay muddooyinkii lasoo dhaafo uu ka waday degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan kuwaasoo siyaabo kala duwan ay uga faa'iidaysanayaan bulshada ku dhaqan wilaayada baay mahadsanid abu ayman bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada waajid ee wilaayada islaamiga bakool ayaa goob fagaaraha ku daawaday aflaam jihaadi ah sida warbixinta warkan uu inoogu faahfaahinayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan aflaamta jihaadiga waxay sifeeyaan quluubta waxay farxad geliyaan muslimiinta jecel jabka cadowga iyo guusha muslimiinta waa indhaqabowsi waxay bannaan ka soo dhigaan jabka cadowga taasi waxay keentaa in muslimiin badan ay ogaadaan halka uu marayo hardanka u dhexeeya xaqa iyo baadilka ee ka holcaya bariga afrika sidoo kale aflaamta jihaadiga waxay muujiyaan wax badan oo daaha ka saarnaa dad badan oo muslimiinna waa itus oo itaabsii waxay soo bandhigaan xaqiiqda wixii meedaanka ka dhacay maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ku dadaalaya sidii ummadda muslimiinta ee ku nool deegaanada hoostaga goobaha cadowga uu gacanta ku hayo loo gaarsiin lahaa aflaamta jihaadiga si ay ugu indhaqabowsadaan islamarkaana muslimiinta oo la qeybsadaan farxadda iyo damaashaadka ku aadan jabka cadowga
mujaahidiintii yahaanaya magaaladii dawareega ilaahay subxaana watacaala gacanto islaamha kanali halkan waa fagaaro ku yaala deegaanka warcaddey oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada waajid ee wilaayada bakool waxaa isugu soo baxay boqolaal muslimiinna kuwaasoo goobta ku daawaday aflaamtii jihaadiga ee ugu dambeysay oo uu ka mid ahaa filimkii xiisaha badnaa ee laga soo saaray dagaalkii degmada moqokori ee wilaayada hiiraan bulshadii daawatay aflaamtan jihaadiga ayaa sheegay inay ku indhaqabowsadeen guusha muslimiinta iyo guuldarrada murtadiinta ka soo gaartay dagaaladaasi waxayna sheegeen inay garab iyo gaashaan u yihiin ciidamada mujaahidiinta qaar ka mid a bulshada muslimiinta ee deegaanka warcaddey oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiyay waxyaabihii ugula yaabka badnaa ee aflaamta ay ku arkeen gaar ahaan filimkii degmada moqokori bismillah alxamdulilah oo ka maynanin shiday filin oo maybo aha ka saabsan muslimiintii oonay gaalada dagaalamayan magaalada waraaday noo roogna iyo filinkaas kaasayananin shiday may aragnay oo ka ilaahay fadligay gaaladii siniyaagu maybo ahaa mujaahidiinta cirab tirnay baabinay xaagni guraasi iigo mil kasta maybo a bakti iyo kuwarinya magaalayaalkii maybo lakul wareegow taasa aragni id ida maybo ayanka farahni muslimiinta maynka do-ana in ilaahay guulo horanka ziyaadi mujaahidiinta maybo in ilaahay maybo koron qaado taasa maybo ayanka do-ayan filinkaasey walbadan ahneenkubahi gaalo oo is ammaanaso isboombooniyaaso goodki midowa intaha tugudi marka teegow leh oo hatana marki dembe yeego mayboa sidii irin weergalyahan in shaldeeda haasa ya fiirsani waxyaabaawna ka farahne kumidahayt mujaahidiinta may ballenaa jasaakumullahu khayr haseen do-ayni garibkinga surugna ilaahayna ma-agingu unuuna mayboha gidaalkinga ha surugna insha allaahu tacaala waxyaabaha unum anaha eed an liyaamni gaalkii odle afjiika garadoo murtadkii oo afjiika garadoo mayboaha una itoobiya macnaha derban ana iyo hadoodan an iyo ilaaliyahayn intaad itoobiya ku ilaaliyahayn isoo leey waana muslugnimin sheegadaa leey wal isdaboolow ma amaana may fiirsanay aflaan jihaadi e anka dambayti mogokori oo amarka ilaahayngaaha gaaladii oo jabshe banaanka kooy la bursudaw beentiya sheegasi oo ilaahay beenay hortaba beenlehaytay ilaahay hatana banaanka hadhiki ini been ete ya fiirsani si eed ewana anka farahani si eed ewa anka qalba goboobsani maylena nisaa'an wa rijaalan lankii ma aragnee jara xaafado jaroon nisaa'an wa rijaalan maylena lanki rooga hado'aayoy lankii mogon oo jihaadka ka jara oo furunto ka jara ilaahay inkaalmay guullo ilaahay niinsiyaadii manshal hersaniini hal do'aayoy taasana guulka deyrana waa qayb ka mida dadaalka uu maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool ugu jiro sidii bulshada muslimiinta uu u gaarsiin lahaa dacwada iyo sidii dadka aan heli karin aflaamta jihaadiga guryahooda loogu geyn lahaa si ay ugu laabqabowsadaan mahadsanid abu xasaan guud ahaana dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad al andalus ka dhegaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu